الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم أخرجنا من ظلمات الوهن وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وحن وحكا ورن دونا ولا ليال كلمة سبراروجينتا la xidhiidha uun diinta ilaahay wax lagaga hadla inaynu wax iska xusuusino sidaa mawduucuba yahay diididda la ysu diiday in la ysku shabaho dadka gaalada ah ayaynu xoogaa ka taaban doonaa insha allah dadka lala hadlayo loo diidan yahay inay dadka inay gaalada isku shaba'aan waa dadka muslimiinta ah shabaha marka aynu ka warramayno dhinacyadaynu ka taataaban doonno insha allahu waxaa ka mid a in la isu diiday horta taa in qof muslimi qof gaala isu egeysiiyo wax yaroo kooban baynu ka xusi daliilada ku soo arooray xigmadda loo diiday baynu insha allahu ku xigsiin maxay tahay sababta loo diiday in gaal la isu egeysiiyo arrinta saddexaad waxa weeye axkaamta maxaa laga shabihi karaa gaalada maxaase laga shabihi karay arrinta afraad waxa weeye dawaabit waa qawaacid lilmowduuc waxyaaba qaacidooyinahoo baabkan khusaynaya inaynu wax yar ka nidhaa arrinta shanaad waxa weeye alumuuru alatii warada annahyu fiiha can tashabuhi bilkufaar inaynu tusaalayaal ka bixinno si gaara arrimo loo diiday dadka muslimiinta i gaalada isaga egeysiiyaan arrinta lixaad waxa weeye sababaha keena muslimiintu inay gaal isu egeysiiyaan arrinta toddobaad waxa weeyaan aahaarta iyo raadadka ay ka tagto qof dadka muslimiintii marka ay gaala isu egeysiiyaan arrinta toddobaad ama sideedaad aan idhaahnee waxa weeye subul lwiqaaya min haadihi min hada almarad sida looga gaashaaman karo waaya intaa markaynu ka gudubno waxaa xusid mudan inaad ogaato labada waxaa la inoo diiday inaynu isku shabahnaa haddaynu nahay dadka muslimiinta ah waa cid kasta oo inaga hoosaysa oo cidda sarraysa cid hoosaysa inay ku noqoto nuqsaan bay ku tahay mowduuca ayaa iminka kan gaarka ah oo la xidhiidha uun gaalada laakiin waxaa jira nusuus badan oo tilmaamaysa qofka muslimkaa in loo diiday inuu isu egeysiiyo xayawaanka iyo xoolaha nusuusta qaarkeedna waxay tilmaamaysaa iyadoo lainoo diiday in la isu egeysiiyo shaydaanka ilaa shaydaankiina waa sharwadeen oo waa ka ibtiladii aafaduba sababta u ah xayawaankiina wuu ka hooseeyaa bani aadamka walaqad karamnaa bani aadam marka haddii qofka xayawaan uu sifadeeda yeesho waa inu hoos u ciira alaa dadka qaarkood waxaabay moodaan qofku xayawaan noqdaa inuu cajaa'ib leeyahay markaasaa dabeetana libaaxa markay arkaanna weli gaara bay ku sheegaan baaska markay eega arkaanna weli gaara bay ku sheegaan oo midba magac baa loo bixiyaa maskiyo adeersadana weli gaara isku soo egaysiiya baa la ydhaha waar dee xayawaankoo loo egaadaa waa arrin nuqsaan ku ah basharkee karaamo u maaha iminka taynu ka hadlaynaa waxa weeye gaal la isu egaysiiyo sida diinteennu ay u diiday mawduuca bilow ilaa dhammaad kolkaad isla akhrido inta aayad iyo xadiidun ku soo aroortay ee diidaysa in qof muslimi gaal isu egaysiiyo rag iyo dumar mid kasta ha ahaadee dhinacyada la diiday in laysaga egaysiiyo waxaa kaaga bixi doona arrintani inay samaynteeda iyo ku-tallaabsigeeduna tahay xaaraan arrintanoo laga dheeraadana diin ilaahay ay tahay muhiimadda mawduucu markaa aada isla qiimayso bilow ilaa dhammaad ayay muuqan doontaa insha allah intaa waxa aynu ka horraysiin lahay qofku heerka uu taagan yahay hadduu garan waayo waa ayaan daro adigoo nin weyna haddaad nin yar isu haysato adigoo qaniya haddaad faqiir isu haysato adiga oo cudud la haddaad isu haysato inaad daciifto adigoo diin le haddaanaad aaminsanayn inaad dadka wax dheerta waxaynu leenahay qofka muslimkaahi waa inuu ogaado in dadka muslimiintii ay yihiin namaadij lilcaalam qofku biislaamihi wa biiimaanihi islaamnimada iyo ilaahay iimaanka uu siiye diinta uu siiye daraaddeed waa qof tusaale ah maalinta qiyaamaha marka la yimaado cidda markhaatiga noqonaysa waa ummadan suurat nisaa wakadalika jacalnaakum ummatan wasada litakunuu shuhadaaa cala annaas wayakuuna alrasuulu calaykum shahiida ummad baan idinka dhigay baa ilahay uhi caadiliina wixii aan islaam ahayna caadilba maaha maalinta qiyaamaha marka la yimaadana idinkaa markhaatiga laydin weydiinayaa buu ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala adigaagii markhaatiga noqonaya kii aad markhaatiga ku noqonaysay haddaad mooddo inuu wax ku dheer yahay waa iimaan xumo iyo calafla'aan iyo saluug kugu dhacay wey marka qofka muslimkaa isagaa tusaale ah dhaqankiisaa tusaala caqiidadiisaa tusaala akhlaaqdiisaa tusaalea hogaamintiisaa tusaalea marka waxa lagama maarmaana sidaa ilaahayba qur-aanka markuu ummadaha kale la hadlayay ummadda islaamka uu tusaale uga dhigay inaynu sii aaminaabaa muhiima nimankii yuhuudda ahaa ayaa waxay idhaahdeen naxnu abnaa'u ullahi wa axibbaa'uh annagu waxaanu nahay kuwo ilaahay uu jecel yahay iyo inamadii ilaahay baanu bal afxumadaa ilan iimaan la'aanta ayaa afxumo leh kolkaasaa ilahay uhi qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii waxaad nebi maxamedow tidhaahdaa haddaa ilaahay jeceshihiin aniga igu soo dayda anaa tusaale idiin noqonaya aniga ishabaha asxaabtii ummadda islaamka hormuudka u ahaydna ilaahay baa waxa uu idhi fain aamanuu bimili maa aamantum bihi faqad ihtadow asxaab yahay nimankaa idin hortaagan ee madiine idinla jooga ee deegaankaa idinkula noole ahlulkitaabka ahi yuhuud iyo nasaaraba iimaankiinoo kale hadday yeeshaan way hanuuneen haddii kale ha tirsanina halka lagu sarjarayo ayaa cidda la higsanaya cidda lagu dayanaya cidda tusaalaha aba ah kan taasi horta inuu qofka muslimka ay aamino weeye markay caynkaa tahay munaafiqa sababta uu uga ciqaab batay gaalka gaalnimada caddaystay waxa weeye isaga oo ashahaadanaya oo afkii iimaankaga dhawaaqaya ayuu yahay tusaale xun waa namuudajun sayi tusaale liita weye oo wuxuu leeyahy waanaan ashahaadanaya afkiibuu taa ka leeyahay arrinkayguna waa kaa beentaa ammaanadarradaa murankaa khiyaamada dee waana waana ikaa marka waxa iskhilaafay qowlkiisi iyo ficilkiisi sidaa daraaddeed baa islaamkii iyo iimaankiibuu tusaale xun ka bixiyey wuxuu yeeshay cadaabkii ugu adkaa waxaynu uga jeednaataa haddaynu ummadda islaamka nahay oo layidhi tusaalaad tihiin dee tusaale xun waa inaynaa noqon sidaa munaafiqaba lagu eedeeyey tusaale xun waa inaynaa noqon laakiin waa inaad noqotaa wixii wanaagsan marka lasoo qaadanayo arilan muslim buu ahaa iyo mumin ar qofkaasaa qof lagu daydaa laakiin marka tusaale xun lasoo qaadanaya waa inaan la odhan waar ilaa waa shahaatay ilaa waa shahaadanaya ilan islaamunbuu ahaa macnaheed waxa weeyaan qofka muslimka ahi ammaanuu sidaa ammaanadaasi qowlkiisaoo qura ma aha laakiin ficilkiisa iyo dhaqankiisa cid waliba waa inay mahadisaa taasi waa mid weeye laakiin waxaynu odhan karnaa malaha dee cudurrada aynu xusi doonno qaarkood oo dhacay awgeed ayaa waxay keeneen ummadaha kale inay hoos u eegaan dadkii muslimiinta islaamkoodii ka run sheegi waayay inta aan ka soo gudubno masalada u horraysa aynu xusi lahayn waxa weeye shareecaddu maxay ka qabtaa qofka muslimkii qof gaala inuu isu egeysiiyo maxaa se daliila ku soo arooray daliiladaasi way badan yihin markaynu baabkan ka hadlaynana macnaheedu ma aha inaynu cid gaara ama calafgoynayno ama arsaaqaday gaal ka cunaysa ka joojinayno ama cid gaara aynu duulimaad ku nahay diin ilaahay baynu wax ka sheegaynaa waa aayaadkaagii iyo axaadiistaadii dhaxalkii aad haysatay weeye uu fahan markaa shaygaynu soo daliilinaynaynu sheegaynaa haddaanu kitaabka iyo sunnada ku jirin dee halkaa waa la qalloociyey laakiin hadduu qur-aan iyo xadiid ku jiro waxaa kugu waajiba inaad tidhaa facala alra'si waalcayn aqbalay oo ajiinay wamaa kaana limuminin walaa muminatin ida qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amri rag iyo dumarba isku darba ilaha uli hadda raggunbaaba inta badan qur-aanku uu sheegi jire halkan dumarkiina waa lagu daray rag iyo dumarba uma habboonaba ilaha uli rabbi iyo rasuul kol hadday go-aan gaadhaan inuu ikhtiyaar yeesho idhahda anigana waxay ila tahay ama annagana waxay ila nala tahay taasi meesha ma taalo halkaasaa la dhigaya wal haddii qur-aan iyo aayad aayad iyo xadiid sugan yimaado waa samicnaa waadacnaa qufraanaka rabbana wailayka almasiir ilaah aqbalna ajiibna wey haddii kale indhaha ku soo bixi doona oo ilaahay naartiis ayaa qofkaa hortaala nacuudu billahi min dalik nusuustaas way badantahy laakiin waktiga inagoo dhowrayna iyo mawduuca siaynu balxuga yara taataabanno waxaynu xusi doonnaa aayadda ku sugan suuratuljaas iyo lix iyo toban ilaa sagaaliyo toban dhowrka aayadood ilaahay baa wuxu uhi walaqad aataynaa banii israa'iila alkitaaba walxukm walxukma walnubuwa warazaqnaahum min alayibaati wafadalnaahum cala alcaalamiin waaataynaahum bayinaatin min alamr fama اkhtalafuu ila min bacdi ma jaءahum alcilm bagyan baynahum ina rabbaka yaqdii baynahum yowma alqiyaamati fima kanuu fiihi yakhtalifuun uma jacalnaaka cla shariicatin min almri fatabicha walaa tattabic ahwaءa aladiina laa yaclamuun inahum lan yugnuu canka min allahi shaya waina alظaalimiina bacduhum wliyaau bacd wallahu waliy lmuttaqiin qaybta dambe aayaadka uma jacalnaaka cala mar ilaahay baa ka soo warramay reer banu israa'iil iyo nicmada ilaahay uu siiyey iyo halkay haddana ka dhaceen in nacdale u dambaysay nicmadii ilaahay markay ka guddooman lahaayeen laga dayn lahaa diinahayd markay saluugeen nacdal bay ku dambeeyeen marka uma intii ummadaasi halkaa martay kadib lagu sheegay jacalnaaka calaa shariicati min alamr waxaanu ku dhignay waddo cad oo diinta ah diin cad waddo saafiya oo ilaahay ku gaadhsiinaysaad haysa fatabica raac walaa tatabic ha raacin ahwaaa aladiina laa yaclamuun dadka aan aqoonta lahayn hawadooda macnaha rabitaankooda meeshii diin laguma haye waa xorriyad ay sheegteen inay diini ilaahayba ka xoroobayaane ha ku raacin ilaahay wuu sii wadaa wuxuu ihi waxba kaama tarayaan haddaad raacdo waxa ay ku dhigi doonaan meel qofku afka ku goosanaya iyo naar daalimiinta qaarkoodba qaarka kale xigtow yihiin ilaahayna garab iyo gaashaan mutaqiintu u yahay marka daalin wilaayada daalimka ha doonanini inaad ilaahay u noqoto weli taa dooro labadaasaa isu kaa barbaryaalle wax saddexaad ma jire ayaddu diidmacad bay bixisay in qofka muslimka ay aanu ku raacin gaal hawadiisaa suurat lbaqara aayadda boqol iyo labaatan ilaahay baa wuxu uhi walan tardaa canka alyahuudu wala nasaara xataa tattabica millatahum qul ina huda allahi huwa alhuda wlain itabacta ahwaءahum bacda aladi jaءaka min alcilm maa laka min allahi min waliyin walaa nasiir nimankaa yuhuudda iyo kiristanku raalli kaa noqon maayaan ilaa aad diintooda raacdo haddaad diintooda raaci weydana waxa istaraatiijiyadoodu ay tahy inay taadana kaa soo kaxeeyaan haddaad tooda gaari kari weyda meel dhexe lagu joojiyo meel dhexe ayaa lagu joojinaya diinla-aanunba u daran diinla-aanunbaa lagula xiisaynaya waxaad tidhaahdaa hanuunku waa ka ilaahay haddii aad raacdo nebi maxamedow hawadooda erayga u fiirso markii hore waxaa ilaahay u idhi walan tardaa canka alyahuudu walanasaara xataa tatabica milatahum haddana qaybta dambe ilaahay wuxuuhi walain itabacta ahwaahum mu odhanin rabbi walain itabacta milatahum diintooda haddaad raacdo lama odhan laakiin waxaa ilaahay u yihi haddaad hawadooda raacdo marka horena milladooda iyo diintooday kula doonayaanbahe marka dambena haddaad hawadooda raacdo qur-aanka markaad akhriyaysa ha iska dudubinnunuuna waxaa habboon walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir kelmadii isbesdasha iyo faasiladii timaadaaba macnaheeday leedahay waxay culimmadu leeyihin culamaau tafsiir labada eray baa issharxaya meesha milada ay kuugu yeedhayaan marka horeba hawe ahayd hawe halkee loogu hagaagaa dee hawadu way wareegtaa afarta jihay kolba mid ka timaadaa hawadu wax la qaban kara maaha hawadu wax lagu talagala maaha marka milada ay hayaan baa hawe ah hawadaa qur-aanku waa cabiray waa maanta ta ay u yaqaanaan almadaahib alibaaxiya madhabaha yidhi wax waliba waa noo xalaal waa xorriyadda xorriyadda laga xoroobo ilaahay iyo diin iyo raacid rasuul taas weeye hawadu ilahay uu tilmaamaya subxaana aayaddaasina saasay ayay xustay xadiid abi hureyra uu warinayo bukhaari buu ku sugan yahay kitaabu lambiyaa wuxuu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam ina alyahuuda waannasaara laa yusbiquuna fakhaalifuuhum waar yuhuud iyo nasaaradu ciradoodu marka ay caddaato ma bedelaana idinku bedela oo waxaa ku bedashaan idinkoo nimankaa khilaafkooda baadi doonaya inaa casaysaan madoobayntii reer magaalka maaha taasi gaaraa loo diidaye oo qofkiiyo iska dhigaya waxaanu ahayn laakiin waxa weeye in la caseeyo siduu nebigu farayay abuuqaxaafo abubakar aabihii in lagu sameeyo xadiidkii macruufkahaa marar badan maqlayseen isagana nebigu calayhi salaatu wasalaam waa saxiix xadiidku waxa uhi man tashabaha biqowmin fahuwa minhum qolo ninka isu egeysiiyeyo u ka mid hadduu nebi isu egeysiiye u raaci hadduu asxaab isu egeysiiye u raaci hadduu culimo isu egeysiiye u raaci hadduu gaal saynle isu egeysiiyo sunaarad lena dee wuu raaci noociisu noqon doona xadiidkaas sacad buu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam ibnu taymiya raximahullah oo baabkan si wanaagsan uga hadlay kitaabkiisa la ydhaa iqtidaau siraad almustaqiim macruufka ah waxa uu sii sharxayaa masaladan markaasaa waxa uu leeyahay waxaa halkaa ka muuqanaya shabaha shayga la idhaahdo ama qofka markaad isu egeysiiso bilowga inuu yar yahay laakiin waxaa la yidhi wixii aan caaniyo nabad ahaynba waa la kala qaadaa soomaalida waa mahmahay leedahay wey in yarun baad isaga egeysiinaysa xayawaankuna wuu leeyahay bani aadamkuna wuu leeyahay waad mar labaad baa isu egeysiinaysa mar saddexaad baa isu egeysiinaysa ilaa aad koobigiisii u noqoto marka shabaha inaan la yaraysan buu sheekhu sii sharxaya cabdilaahi bnu camar asxaabigaa jaliilka ah ayaa masaladan uu ka warramaya ama xadiidkan u sharxaya oo waxau idhi man banaa biardi almushrikiina wasanaca nayruusahum wamahrajaanahum watashabbaha bihim xataa yamuuta xushira macahum yowma alqiyaama qofka waddamada gaalada degabu ee dabkoodana shidha mehrajaankooda iyo xafladahooda iyo baadhiyadoodana la camira maalinta qiyaamaha iyagunbuu la soo xaadiraya ilaahay uuna soo uruuri dadkeenna dabadda iyo gudaha labadaba ilaahay baynu baryaynaa inuu khatartaa ka nabadgeliyo waaya markaa nusuustu way badantay de haddii aada suuratu nisaa iyo suuratu alcimraan iyo akhridana oo kollay wufuud nasaare ahaayoo nebiga u yimi sabab qaybtooda hore ay ahayd inay ku soo degto iyagana wax badan baad aayaadka ka arkaysa waxaynu usii gudbi lahayn xigmadda loo diiday in nimankaa la isku shabaho de xikmadda hore aynu usoo sheegnayoo waxaynu qofka faadilka ahay dheeraadka lihi hoosu noqod bay ku tahay inuu kii maftuulka ahaa dabagalo mar haddaanu xaq haynin ee wuxuu ku socdaa dee baaili si ila wuxuu maftuul ku noqdayba waa in wax la dheeryahay si kale haddii loo eego qofka bani aadamka haddii la weydiiyo la idhaahdo taabic iyo matbuuciyo maad noqonaysa maxaa ku jawaabi lahayd macnaa haddii lagu idhaahdo war ma waxaad noqonaysaa qaa'id hormuuda mise waxaad noqonaysaa mid daba socoda imaca loo yaqaano afcalabiga imaca dee qof waliba wuxuu leeyahy kawaalan baan kaa yeelayn ama kasiloonkaabaa ku odhanaya maxaa dabasocod iga dhigaya dee anaa awrka laygu xidhiidhsanaya hormooda qof waliba caynkaasuu ka odhanaya marka xaaladdu caadi tahay weeye dadka aan la duufsanin dad badan baa inaga marka la weydiiye malaa labada iyamaad noqonaysaa maya inagu ma noqon karneen laakiin ragga ragga ah ee adduunyada haystaynu dee dabasocod u noqonayna kuwaasi waxay inoo gartaan baa ayaa asal inoo ah halkaasaa la marinaya wixii yaryaraad dee la odhan jiray xikmadaha taa waynu soo sheegnay xikmadaha waxaa ka mid a ana acmaal alkufaari mabnaha cala aldalaali walfasaad faaqidu shay laa yuctiihi baa laydha qofku hadduu wax ka maran ka maran yahay ma keeno qofku waxaanu hayn miyuu keenaa ma keeno sidaa daraaddeed innagu waxaynu addoommo u nahay ilaahay waxaynu maraynaa jiduu inagu addoonsaday shay hanuun la yidhahdaynu raacaynaa shay hanuun la yidhahdaaynu raacaynaa hanuunkaa haddaba miyuu hayaa kaasi kaasi hanuunkaa miyuu hayaa maya haddaba haddaanu hanuun haynin dee wuu hallaabae halogaa in lagu raaco waa la diiday arrinta labaad ee jirtaa waxa weeye atashaabuh yuuqicu shay-an min atashaakul wataynu hore usoo xusnay isu ekaanshuhu waxa uu keenaa in labada qof ishabihiddu waxay keenaysaa mushabbah iyo mushabbahu bihigu inay masoobaan inay masoobaan ag dadka qaarkood baa laga yaabaa inuu idhaao ni anagu muslimuun baabaan nahayo waxaan la sheegaya malaha dee nama naguma imanaysaba arrimahan maxaa laga wadwadaa ama dhan kale looga wareego waxyaabo kaloo muhiima laga hadlo cunsurta lama fudaydsado cunsurta iyo beliya baaska lama fudaydsado arrimahan inaanay sahlanayn haddaad dhegaysato caalamka tusaalayaal aan kaaba fogayn oo weli dhegtaada kusii jiro idaacadaha iyo tiifiyada ka baxaya ayaad wax badan arkaysa waxaan marka la fudaysado noocana tusaalaha aynu soo qaadan lahay waxa weeye nin odayahoo ka mida kuwan isu sharaxay maraykanka ninkii midooba muxuu ahaa obama miyuu ahaa obama obama haadaa wuxuunu labistay maalin maalmaha ka mida intuu kenya soomaalida kenya u tegay ayuunbuu gashaday intii odayaashu gashan jireen ee koofiyad iyo shaar iyo iyo macawis miyay hadan umabaan aragba sawirkaa la sheegaye intaasuu oday u geliyey odaybaa intaa u geliyey dee kambayn dhan baa lagu galay oo meel walba laga tuuray ninkii waanu islaamay dhar aynaan lahayn oo ummado shisheeyo islaam la yidhaahdaa leeyiinna hee uu gashaday dabada kambaynkiisi waxbaa u dhintay waa waxyaabaha keenay in dib u ciiro isaguna muddo dheer buu lahaa war yuhuuddan anugu la saaxiibah waryaalaheen war anugu muslimkaa aa sheegaysaan kuma jiro war anugu isbaraxaad buu bilaabay ninka waa dharyaro uu labistay waaya inagu laakiin hadduu ninkeenna musharaxay isku taago tay iyo suudh ma odhanaynaa waryaalahen waa dharkii gaaladu gashaday kaas waa rumadaynaan lahayn dhar aynaan lahayn buu ninkan isku taagay waa ninkan ha laynaga qabto walalaabteeni ha lagu soo celiyo maya maya wuu xaragoonaya jeestadii u dambaysuu maraya halkii maanta hebel way ka dhacaysaa baa la leeyahy suudh madow iyo taygii saliibka ka turjumayay saliibka ayuu isku soo taagay calamulislaami soomaad arag nimanka eraaniinta la ydhaado quraan taygaa iska daaya manaa saliibka ka turjumayaabaa la ydhaa waaya macnaa waa tusaale kooban un wey oo waaqiciya wax ka hadlay miya aragteen caalamkaoo yidhi waa ninkan maxaa lagu haystaa qofku soo xor maaha dharkuu doonuu dee gashan karaa bal kaasoo carabka intiisii isku taaga qamiiskii iyo cigaalkii maxaad u malaynaysa way ka sii dari lahay tusaalaha labaad aynu xusi lahayn waxa weeye arrimahan fudaydsigoodu dhibkeeda uu leeyahay maalmo dhaweed waxaa maqlayseen turkiya waxaa mudaaharaaday afar boqol oo kun oo qof maxay ka mudaaharaadayaan waxay ka mudaaharaadayaan ninkan musharaxa ah islaanta la socotaa mararka qaarkood bay khimaar xidhataa dhakada ayay masar yar ku xidhataa marka masarka hana laga daayo ninkaasi gabadha uu wata masarka ha laga daayo war madaxeeda ma batrool bay ka qodayaan madaxeeda ma shidaal baa looga dhaadhacaya waayahay inantan iyana markii dambe kolkii odaygii kursigii ku dhowaaday dee tuurtayba oo waaba isu baxda subxaan allah macnaha meesha waxaa ka muuqanaya mabda buu waxani ka turjumaya ummadda inta badani way ogolay oo waa kan baarlamanku bedelay qodobadii kamaala taato laakiin intii calmaaniyiinta ahayd iyo yurubtu intay ka dhex hadlaysay iyo qarbigu ayaa kadhe ayaa halkaa ka qayliyey afar boqoloo kun oo qof oo mudaaraaday intee kharash ku bixi karta ila waa kuwii adduunyada jeclaaya bal qofkiiba boqol dollar dheh markaa usii gee intaa intee oo kun oo dollar baa lagu kharash gareeyay markaa luqadii adduunyada ku hadashay ay ku jeclaayeen waa arrin cajiiba inaan arrintan la fudaysan karin dalka hilibiin ma u malaynaysaa inuu wadamada islaamka sida caalamul islaami dhowr iyo konton dowladood weeyeen dowladaha islaamku ah hilibiin maantana xagguu maraya dowladaha islaamka miyaa lagu daraa la waxaanu tashaabuhaas unbaa ku yara siqay dabeetana wuu ku yara siqay dabeedna way wada suloobeen subxaan allah tashaabuhan waa meelaha laga soo dhex muuso ee kor looga soo baxo inan yaroo soomaaliyeed baad maqlaysa maxay ahayd magaceeda inantaa yar baalgaasoo dabadeetana dowladaa daba taagan oo baarlamaanaa lagu darayoo koodhiya baa loo soo geliyay surwaaloo halkaa kacay baa layihi rasuulka oo islaamka oo maalgeli baa lagu sameeyey way sii socotayoo nebi maxamed baa la caayay calayhi salaatu wasalaam oo aynu maqlayn waxaa la yidhahdaa iminka maalmahan u dambeeyey mar labaad haddana waa kuwii soo qoray rasuuluna mucadam sala allahu calayhi wasalam cayma lahaye iyaga unbaa inkaari ku dhacdo ibla iska dhexadlaye ninkii milyaneer buu noqday baa layidhi ninkii baalgaayare kaartoonkaa sawiraya haddana ku celiyey dee mid iska wariye ahoo xeeraana buu ahaa laakiin markii la arkay muslimku say uga xanaaqeen oba la maalgeliyeyba jiradiisu waxay noqotay ta ugu dhaqaalo run isagiina milyaneer baabu noqday marka arrimahan aad leedahay way iska sahlan yihiin bal tusaalayaashaas waa qaar waaqiciya oo inoo muuqanayo runtii aynu arkayno ina tashaabuh yuuqicu tashaakuh fi lakhiir tashaabuhaasi marka dambe in la masoobo ayuunbuu keeni karaa arrinta afraada loo diiday waxa weeye ee xikmaddu ay tahy taxqiiq mabda alwalaa'i waalbaraa in la xaqiijiyo mabda'a ah alwalaa waalbaraa waa eray laba eray oo carabiya waanaan filayaa qofka muslimka ah inuu marar badan dhagaystay mawduuca iyadoo laga warramayo waxa weeye qofkoo nacab iyo gacal kala garta qofkoo garta qofka muslimkaa inuu yahay gacalkiisa ka ilaahay gooyeyna inuu yahay ummad shisheeye qofka oo muslimka xaqiisa siiya gaalkana xaqa ilaahay u ogol yahay siiya waxaanu lahaynna aan siinin alwalaa walbaraa tamyiiz mawduucan xikmadaha ku jira waxaa ka mid a tamyiizu lmuslimiina can hayrihim min alkafarati waalmulxidiin qofka muslimkaa iyo qofka gaalkaa in la kala garto oo aanay dee isku egaaninoo wax fara badan baa dee ku xidhmi karaa axkaamta ama mawduucan iyo axkaamta la xidhiidha imaam cuthaymiin raximahullah sheekh cuthaymiin ayaa ka mida ragga marka ay ka warramayeen soo yaro dhoweeyeoo waxa uu lahaa aladii yafcalu acdaau llahi waacdaa'una wahum lkufaar yanqasimu ila alaaati aqsaam alqismu alawal cibaadaat wathani caadaat wathani sinaacaat aw acmaal saddex arrimood bay noqon karaan waxa gaalka laga shabahaya mid waa arrimaha cibaadada iyo caqiidada midna waa arrimaha caadooyinka midna waa arrimaha sinaacaadka iyo camalka adduunyada saddexdaasaa loo qaybinaya marka in gaalkii laga shabaho arrin diin ah ama cibaado ah arrin caqiide iyo cibaado la xidhiidha aba laga yaabaaba qofkii inuu islaamkaba kaga bixi karo sidaa daraaddeed baa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ummadda aad uga digay uuga digay uu ku casharkaa wuu ugu celceliyey si ay u qaybaan markay naftu ka sii baxaysay ayuu lahaa lacana allahu alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid ilaahay ha nacdala yahuudiya nasaarada nimanka la yidhaahdee xabaalihii ambiyadooda waxay ka samaysteen hee maxay masaajido masaajiday ka samaysteen xabaalihii nebiyaashooda alla ha nacdalo naftiina way kasii baxaysaa sac in yar kadib baabu go-ayba rasuulku sala allahu caleyh wasalam macnaha qofku waxaa la ogsoon yahay dardaaran marka uu bixinaya waxa weye shayga lafdhabarta ah shayga wax wax badan ku hadli maayo qofkii ooba dhiban yahay waxa kama kacdada ah ayuunbuu dardaaran ka dhigaa qofku qofku hadduu carruurtiisa waxu dardaarmaya ama ehelkiisa wuxuu u dardaarmaa waxa lagama maarmaanka ah waa arrimaha caqiidadu nebigu calayhi salaatu wasalaam ummadda uga digaya inay kuwaa ka raacaan wakadalika isku xukunka sharciga ilaahay sharci aan ahayn iyaduna khatarteeda ayay leedahay oo haddii laga shabaho kuwa ah oo laga koobigareeyo diinla-aanta iyo xukunxumada iyo aayaddii oo lagu bedelo waxaan idhi iyo waxaan nidhi iyo wuxuu yidhi iyaduna iimaanla-aantay ka mid tahay laga shabahayo arrimaha macaasida arrimaha caadaadka caadooyinka iyo dhaqamada oo laga shabaho waxa ay gaar u leeyihiin waa lagu faasiqoobaya sidaa maalan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka digayay bidixda in wax lagu cuno lagu cabo fargal dahaba inuu qofku xidho garhka inuu xiiro raggu inay dumarka isu egaysiiyaan dad dumarku inay ragga isu egaysiiyaan waa dhaqamada ummadaha shisheeye sababaha nusuusta faraha badan ee aynagu diidayna waxaa ka mida dhaqan ummadeed oo kale wy caadooyinka noocaasoo qofkii uu qaato waa ku faasiqoodaya arrinta saddexaad waxa wey sinaacaadka iyo acmaal aduniya arrimaha adduunyada wixii la xidhiidha wax allo wixii ayna dheer yihiin waa laga daynaya hadday tahay arrin caafimaad lagu xalinayo arrin beeraha lagu horumarinayo arrin daaraha lagu dhisayo arrin nuclearka lagu baadi doonayo arrin tichnolojiyad lagu horumarinayo har maxaa layna dheeriya cilmigu waa ammaano ammaanada islaamkana waa laga qaataa gaalkana waa laga qaadanaya wixii cilmi iyo tajriib iyo tijaabo lagu gaadhay marka lama odhanayo mar haddii nimanka la yidhi aan lagu dayanin dee iyagaaba jaamacadooda rag badani ka soo baxo waxaasaynu ka kasbanna waxaasaynu ka kasbana arrimaha adduunyada nebigu wuxuu leeyahay antum aclamu biamri dunyaakum war ininka adduunyadiinna idinkaa yaqaano wax alla wixii aad soo kordhinaysaan waa lagana qaadanayaa waa lagana dheeraynaya saddexda arrimood ayaa loo qaybinayaa in la isku dhex dara maaha dawaabidka baabkan iyo waxyaabaha la sii xidhiidha ama qawaacidka ay culimmadu ka xusaan halkan waa waxyaaba ay habboonta inuu qofku ogaado marka mawduucan laga hadlayo ta u horraysaa waxa weeye waxaynu ogaanaynaa cudurkan inuu muslimka ku dhacayo nebi maxamed baa sii sheegay calayhi salaatu wasalaam inkasta oo rasuulku uu ka digo ilaahay ka digay haddana cudurkan rasuulku wuxuu tilmaamo mucjisooyinkiisa ka mid a inuu ummaddeenna ku dhacayo cudurkan aynu ku arkayno ummadda markaasaa wuxuu hadal ku adkeeyey xadiidkii saxiix ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu idhi latattabicunna sanana man kaana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidiraac xataa law dakhaluu juxra dabbin ladakhaltumuuha waxay idin dabageli doontaa oo a idin raaci sanana man kaana qablakum kuwaa idinka horreeyey raadkooda taakaday qaadaanba idin qaadi diraaca iyo suxulka ay qaadaanba idin qaadi baac hadday qaadaan hadday galaan wax kale iska daayo godka bahasha laydhaa maansacagalaya ya fariyadinle waxa laydhaaba godkeedu waana qarmuun baa layidhi waana cidhiidhi waana bahal liita walaa waa caajisadoo si wanaagsan baanay u safaynine godkaa haddii ay galaanay daf idhaahdaan waa ka dabageli doontaa macnaa waxa wey waa idin jeclaan oo idin jeclaan oo idin jeclaan doonta ilaa jacaylkoodaana isiindhala-aan iyo dhegala-aan u idin gaadhsiiye ila xadiidka xasanka wuxua xubuka shay-a yucmi wa yusimu nebigu wuxuu ihi haddaad shay jeclaato waanu ku indha tiraa waanu ku dhega tiraa subxaana allah maanta inamaa noo yimidoo su-aal bay nagu weydiiyeen annagoo dhowr nin ahoo meel wada joogno halkaa xafiiska waxay idhahdeen sheekh waxaa iminka jira jin wax tahriibiya oo waddamada gaalada geeya koow jinkaasi dayuurad buu keenaya dayuuraddaasuu ku saarayaa waddankaad doga doonaysaabuu kaa dejinaya dee xoogaagiisa fiiga ah ama nooligiisa iyo lacagtiisana wuu qaadanayaa ilaa wuxuu kaa fursaday kawntaro badan oo meelo badan oo lagugu joojin lahaa iyo soo celin lagu soo celin lahaa iyo fiisi wixii o dhan buu kaa fursaday marka bal ka warrama sheekh haddaanu baabkaa wax ka hungurayno dadkii halkay marayaan way indhabeelaan oo way dhagabeelaan siday ugu sii cararayeen nin laga yaabo hadduu u tago inuu xooggiisuun maalaba inuu miskiinka yar afrika ka yimi xooggiisa uun maalo nin u socda haddii uu u taga nin ka faa'iidaysanaya ayaa halkaa loo maraya inagii baa fahmi weyno war waxaas waxajin baa dayuurad keenayo meel halka yara fadhiisanaya la fuulaya wallaahi waxaanu aragnay qaar yidhi qaraabadayadii buu ku dhoofiyayo aduu bal xukumka sharciga ah uu noo sheega wixii kale annagaa isla farsamayna wey waa tahriibtii waanu qosollayoo waxaanu ku qosollay war tahriibtii doonidiina way soo dhaaftay gaadhigii lagu dhoofayeyna way soo dhaaftay baddii la isku tuurayana way soo dhaaftayoo jin baa dayuurad fadhiisinaya maraysa wallaahi waa arrin cajiiba wey waa arrin cajiiba marka u horeeya cudurkani daabidka u horeeya lama dafiri kara wey macnaha waxaynu uga jeednaa daabidka ugu horeeya cudurkaasi inuu dhacayo ummadduna inay iska ilaaliso ay tahay baa horta midh ah waxase nasiib wanaaga ilaahay cudurkaa haynaga caafimaadiyo inuu rasuulku sheegay sala allahu calayhi wasalam inaanu cudurkani ummadda ku wada dhacaynine dar ilaahay ka difaacaya iyaguna sababaha la imanayo dadaalaya rasuulkoodii asxaabtoodii dayanaya inay jiraan markaasaa wuxu uhi laa tazaalu daa'ifatun min ummatii daahiriina cala alxaq laa yaduruhum man khadalahum xataa yaatiya amru llahi wahum kadalik xadiidkii saxiixa ah ummaddan qayb ka midii waxay noqonayaan kuwa muuqdo oo jira oon la liqin daahiriina cala alxaq xaqana way ku taagan yihin waanay muuqdaan cid alla ciddii istidhaah hooji oo adhaxda ka jabi kama jabinayso way yara bukoonayaan way caafimaadayaan way yara bukoonayaan way caafimaadayaan xataa ya'tiya amru llahi wahum kadalik ilaa ilaahay arrinkiisa uu yimaado oo ilaahay nasrigiisa uu siiyo oo cadowga uga hiiliyo marka waxaynu u sheegaynaa inaynu noqonno insha allahu tacaala kuwa cudurka ka caafimaaday ee aynaa noqonin kuwa xanuunsada eh uu nebigu ka digay calayhi salaatu wasalaam taasina waa qaacido kaloo ay tahay inaad ogaato arrinta saddexaad waxa weeye laa yakuunu tashabuhu bilkufaar ilaa bificli ma khtasuu bihi min diinihim aw min caadaatihim tashabuh marka la idhaahdo tashabuh waxa uu noqonayaa wixii iyaga u gaara oo qofku uu ku raaco hadday tahay caqiide iyo hadday tahay cibaado ku sheeg iyo haddii ay tahay dhaqanba waa wixii iyaga u gaara taasi baa uu noqonayaa laakiin haddii dadka muslimiintahaya ay wada leeyihiin arrintaa iyaguba maya tashabuh ma noqonaya sidaa daraaddeed baa waxaa iyaduna ka mida waxyaabaha maaragtay taasi raaci kara laa tashabuha fii ma tafaqat calayhi lmilal shayga diimahu ay iskaga mid yihiin diimaha samaawiga ama iyagu diintooda waxyaabihii ka sii hadhay ee ay kaga caamalfalayaan innagana aynu iska waafaqno taa tashabuh lama idhaahdo ninaan cafwan iga raali aad waan duriga yaraya nin sheekh ka mid ahaa culimadii hargeysa weliba ragga wax akhriyi jireen ayaa shaarubahana wuu xeedhi jiray garhkana wuu xeedhi jiray rixligiina wuu soo dhiganayaa duubkiina waa leeyahy saydhaan garhkiiyo shaarubaha buu xeedhaya mudhinaya labada war sheekh maxaa dhacay dee adigan diraasaynaya xadiidkii rasuulka eh maad maxaad u reebi weyde markaa wuxuu ihi markii hore nebigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam yuhuudda khilaafa oo shaarubahana gaabiya garhkana la baxa te iyagii baynu imaka arkaynaa inay shaarubiina gaabiyeen garhkiina la baxeen koofiyadan yara raabinte adiga arkay inta isku taagaan buu gardheerna la baxaya markaasuu shaarubiina gaabinaya dee khaalifu baa layidhi khaalifu mar haddii khaalifu laydha waynu xag kale ynu weydaaranayna dabeetana waynu muldhinayna waa falsafad falsafadaan inaga dhaadhici karaynin weeye sidaa daraaddeed laa tashabuha fiima ittafaqat calayhi almilal diimuhu wixii ay iska waafaqaan ee diintoodiina ku sheegnay qur-aankeen iyo diinteennuna uu sugay kaa tashabuh lama yidhahdo waayo wa qawaacidka u baahan inaynu ogaanno arrimo gaaraa jiro oo malaha u baahan in iyagana la yaro taataabto si ay tafaasiil dheeraada isaga noqoto ama qofka marka ay ka soo horbaxaan uu wax uga ogaado qofkii dee kutubta akhristay u arkay qofkii kale arrimaha waxaa ka mida nebigu wuxuu diiday in caqiidada lagaga daydo waa kow wax waynu ka soo tilmaamay waxa uu diiday in lagaga daydo cibaadaadka waxa dhacday nimanka yahuudda ah weliba baabka tahaarada ayaynu soo qaadanaya waxay samayn jireen gabadhu had iyo jeer marka ay dhiigga xaydka la yidhaahdo leedahay ama caadada gurigana lamay geli jirin waxna lamay cuni jirin waxna lamay cabbi jirin islaantaasi karantiin ahayd miskiinadaan halkaasaa lagu haw dhawaanina waa nijaas kaasaa lagu karantiimayn jira ilaahay baa wuxuu soo dejiyey wayasaluunaka can ilmaxiidi qul huwa adan factazilu nisaa fi lmaxiid markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam asxaabtii buu la hadlay oo waxau idhi markii dee ay weydiiyeen ay yidhahdeen yuhuuddu sidaasay sameeyaan aayaddan ina soo degtay ayuu nabigu ihi isnacuu kulla shayin ila nikaax galmada mooyaane wixii waliba waa xalaal wixii waliba waa xalaal waa kuwii asxaabtu iyagoo aayadda iyo xadiidka si fiican u guntaday usayd ibnu xudayr baa wuxuu lahaa tee nebi alla wax walba ma samaynaa markaasuu yihi maya maya u kaadiye sidaa ilaahay uu sheegay wixii xaaraana oo galmada uun mooyaane waxa kaloo dhan sameeya qofkii baa lala jiibsan karaa qofka kaluu jidhkiisa taaban karayaa jidhkiisu waa daahir weeye nijaas maaha waxbaa lala cunaya waxba lala cabaya gurigaa lala gelaya hurdaa lala seexanaya kullu daalik halkaasuu nabigu dhigay calayhi salaatu wasalaam way maqleen markaasaa waxay dhaheen ninkaasoo iyagii baa odhanaya yahuudi ninkaasoo ma aragtaan muxamed laa yuriidu ilaa an yukhaalifana ma doonayo inuu annagana khilaafo mooye wax kale wuxuu arrintaa u samaynaya aayadday dafireen oo xadiidkay dafireen wax kale uma samaynaya yuhuud iyo reer banu israiil khilaafkooda ayuu samaynayaa bay dhaheen arrimaha salaad oo kale waxaa la iswarsaday adaankii adaankan iminka aynu adaana intii aanu jirin ka hor ayaa le war salaadu markay gasho wakhtigeedu maxaynu soo ogeysiinaa waxaynu uga jeednaa arrimo dhowraa lasoo bandhigay waxaa lasoo bandhigay dabka waxaa lasoo bandhigay carooga waxaa lasoo bandhigay dawanka waa la diiday maxaa lagu sababeeyey yuhuudda kaale kaana kristan kaale dawankooda iyo bahalkaa carooga iyo labadaa qolaha kala leh inaga daaya cibaadaya inaan kaga dayanayno qiblada iyadana waa ka ilaahay subxaana wa tacaala nabiga la hadlay ee yidhi qad naraa taqaluba wajhika fi samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shadra almasjid alxaraam ka soo jeeso xaggaa u jeeso mustaqil noqo marti cidna ha u noqonin nabigu calayhi salaatu wasalaam waa arrimaha tusaalayaasha aynu ku bixinayno mawaadiicda kala duwan marbaa isagoo fadhiya asxaabtu ay ku xidheen saraajoog iyagoo taagan macnaha salaaddii u taagan kolkaasaa nabigu asxaabtiibuu la hadlay oo waxau idhi arrintaasoo kale ha samaynin oo imaamku marka uu fadhiyo idinkoo taagan ha ku xidhanina muxuu ku sababeeyey latafcaluuna ficla faris waruum yaquumuuna calaa muluukihim wahum qucuud falaa tafcaluu itamuu bia'immatikum in sallaa qaa'iman fasalluu qiyaama wain sallaa qaacidan fasalluu qucuudan hadduu imaamku taagayna istaaga hadduu fadhiyana fadhiista ha ku dayanina nimankaasoo madaxdoodu way fadhiistaan iyana way dul taagan yihin sawirkaa ayaynaan yeelanin buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam kolay baabka xadiidka markaaynu ka warramayno ayaynu halkiisa ugu tegay khilaafka culimada ee ku jira masalada arrinta labiskuu ka hadlay nebigo markaasaa waxa uu ka hadlay kabaha khalifu lyahuuda fainahum laa yusalluuna fii nicaalihim walaa khifaafihim kabaha ku tukada buui intoo wasakhdun ka eegtaan sida dee shaarka iyo macawistii alaabtan wasakda uga eegayso markay daahir yihiin iskaga tukada buu nebigule yuhuuddaasuu khilaafay rasuulku sala allahu calayhi wasalam soomka ayuu ka hadlay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi faslu maa bayna siyaamina wa siyaami ahli lkitaabi aklatu saxar innaga iyo ahlu kitaabka labadeenna soom waxa udhexeeya suxuurta la cunayo suxuurta ma suxuurtaa suxuurta ayuu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam sidoo kale afurka markuu qofku soomeeye faral iyo sunna mid kasta aade waxau yihi laa yazaalu diinu daahiran maa cajala annaasu lfidr liana alyahuuda waannasara yuakhiruun diinta islaamku waa ooganta waa lagu camalfalaya way aloosan tahay inta afurka qofka soomani dedejinayo yuhuudda iyo kiristanku way dibdhigaan buuhi rasuulku sala allahu caleyh wasalam afurka marka idinku khilaafa bal hadda inta arrin isu tegaysee wuxuu rasuulku diiday sala allahu calayh wasalam shayga la yidhaahdo wisaalka wisaalka waxa weeye maantaad soomalayd caawa adigoon waxba cunin isugu bixi berrita ku dara taasuu diido markaasaa waxau idhi innamaa yafcalu dalika annasaara suumuu kamaa amarakum allah wa atimuu sawma kamaa amarakum allah waa sidaa kiristankaa u soome idinku ha u soomine siduu ilaahay idin faray undee u sooma uma atimu siyaama ila alleyl ila habeenkundee soomka ku egeysiiya xajka nimankii reer quraysheed waxay samayn jireen wakhtiga qoraxdu ay soo baxdo ayay ka dhaqaajin jireen halkan musdelifo la yidhaahdo markaasay xaggaa u kici jireen kacbada iyo dawaafka iyo buuraha tuuridooda waa nimanka halla khilaafo buuri iyagu waxay odhan jireen ashriq sabiir kayma nuqiir sabiir waa buur meelaha ka taaganoo xagga maka ka xigta markaad xaggaa ka soo socoto sabiirow iftiin si aan u soo dhaqaajinno markaasuu nebigu intaan iftiinba la gaarinba wixii waa la bedelay nidaamkoodii ayaanu ka dhaqaajinaynaa waata ay sunnaha tahay in halkaa laga yimaado wakhtiga waagu uu baryo intaanay qoraxdu soo bixin laga soo dhaqaaqo mashcalxaraam waaya waa xajkii cibaadooyinkii baynu wadnaa waxaa la diiday ciidahooda in loo sameeyo ixtifaal iyo meherajaankooda macnaa ciidahooda ciiday leeyihiin meherajaano gaara bay leeyihin wixii ciid ay sameeyaan iyo xafladahooda dabaaldega dadka muslimiinta kagama dayanayaan waayo waa dad mustaqilahoo gaar u taagan oo xaflado gaara leh oo munaasabaad gooniya leh iyaga kagama dayanayaan waxba kama koomi garaynayaan waxba kama moodayaan saa daraaddeed baa culimmadu waxay usoo daliishadaan arrintan diidmadeeda iyo deedifaynteeda markay ka hadlayaan aayadda suuratulfurqaan ku sugana labayo toddobaad ee ilaahay uhi waaladiina laa yashhaduuna zuur waidaa maruu bilagwi maruu kiraamaa muminiintu waxa weeye kuwa aan dembigana goobjoog u noqonin wixii dar iyo xumo iyo silicah ee laqwigu ka mid yahayna iska dhaafa wixii dembigana way dhaafaan wixii liitana way iska weydaartaan marka zuhurkaasay culimmadu ku fasiraan sida abulcaaliye iyo daawus iyo ibnu siriin iyo daxaak iyo intuba azuuru acyaad lmushrikiin bay dhahen ayaa lagu fasiray way dhaafaan waxba kama dhegaystaan zuurkaasi aayaddu ay sheegayso waa ciidaha ayay ku fasireen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu tegey reer madiine iyagoo laba ciidood leh midii nayruus ka ahayd nayruus baa la dhaha inagana maxaa la idhahdaa nayruush ama dabtuur ayaa la idhaha waa shaqareermiyi alaa dhalinyarada aad uma wada taqaaneen markaa sanadkaaba ka bilaabma reermiyigu tirsadaan kan miilaadigaa halka uu ka bilaabmo january kowdeeda kan bacda nayruush odayaashu maqlaysa iswaraysanaya markay meelaha fadhiyaanoo warta bacda nayruusi misaynu maraynaa bacda miilaadi hijriya ma jirto marka nayruuskaasi mid buu ahaa jiray dee dab shid baa la ydhaa dabna waa la shidaa xagga miyiga malaa imika inuu si yaraadaan filayaayo caleemo qoyan waxa lasoo geed qoyanna waa lasoo saaraa markaasi halkaa foodsaarka ayaa laga laalaadiya aqalka foodsaarkiisa ayaa saa looga laalaadiyaa neef yaroo waxara ama orgacoo bacbacana qacbaa laga siiyaa waa la qabaa tibalinta arrin isku qoofalaneg waa diindhane tiradii baa ka socota intaasoo arrimoodna waa la samaynaya dabkaa ummadaha kale ay shidayaan baa la shidaya kaasi mid buu ahaa iyo mid kale labada xafladood labada ciidood bay lahayd markaa nebigu wuxu uhi labadani maxay ahayn waa laba arrimoodoo waqtigii jaahiliyada aanu weynayn jirnay bay dhahay iska dhaafa wuhi qaar ka khayr badan baa ilaahay idinku bedelay ciidulfitr wa ciiduladxa ciidda ciidulfidrina iyo ciiduladxa labadaasuu ilahay idinku bedelay labadaasunbaa la weynayn karaya labadaa u gudba buuhi rasuulku sal allahu calayhi wasalam waaya saa daraaddeed baa cumar ibnu khaaab asxaabtu madaxda u ahaa intuu u khudbadeeyey ayaa wuxuu idhi laa tucallimuu rataanata alacaazim walaa tadkhuluu cala almushrikiina fii kanaa'isihim yowma ciidihim faina sakhtata tanzilu calayhim wuxuu leeyahy cumar ibnu khaaab warjaaskaa cajamta iyo ummadahaan islaamka ahayn jaaskoodana iska dhaafa mushrikiintana kiniisadooda ha ugu gelina maalinta ciidda waayo waxa sakhdadu waa cadho ilaahay baa kusoo degaysa bu marka ay arrimaha noocaase silicaa wadaan cadho ilaahay baa kusoo degaysa waaya waxaynu odhan karnaa waa kuwa imanka maxaa kharashku baxa maxaa dad isugu yimaada maxaa kusoo uruura ya malaa mid baaba soo dhow maxay karo mart may ahayd mart imisadeeda ahayd awr ah state ha state of mart ayaaba jirtay oo iyaduna ka mid ahaydba kuwa waa maalinta islaamaha maalinta islaamahay ahayd maalintaa mashaariic baa lasoo qaataayo haddii buu ku roya xafladaha maalintii iyo kuwa habeenkii iyo wixii markaa la isweydaarsanaya ee baadhil lagu sheegay iyo wixii la akalayo la cunayo iyo aad bay u ballaadhantahy arrintaasina dee kolley waxaan xusilaa bal maadaama wakhtigeedu taagan yahay inay wax yar aynu ka ishaarno sida ay ku timid taariikhdeeda macnaa dadka muslimiinta ah marka aynu waxu sheegayno waa nasiixa waynu u nasiixaynayna innagoo jecel dadkeenna dumarkeenna aynu jecella waynu u nasiixaynaynaa raggeenna aynu jecelnahay madaxdeenna aynu jecellahay dhallinyaradeenna waa nasiixa addiinu nasiixa diintuna waa nasiixa weeye kii loo sheegayaana waa inuu nasiixada iyo talada ah ayuu u qaadanayaao waxa uu ku eegaya xaqa ragga kuma garanaye xaqa sidiisuu qofka u garanaya u qiimaynaya arrintaas waxa ay ku timid bay tilmaamayaan sida shabakadaha macluumaadku ay xusayaan marka aad ka diraasayso markii taariikhdu ay ahayd kun iyo sideed boqol iyo toddobiyo kontonkii ayaa waxaa mudaaharaad culus sameeyey dumarkii deganaa new york magaaladan la yidhaahdo america ku taalla waxay ka mudaaharaadayeen markaa dhibaato haysatay oo kaga timid waxyeello lagu hayo raggii meeshaa joogay dulmiyeen waxay shaqayn jireenoo tolmaha iyo samaynta agabka ay ka shaqayn jireen lix iyo toban saacadood masaakiintaas ragguna wuxuu shaqayn jiray toban saacadood mudaaharaad bay isu bixiyeenoo waxay idhaheen waar waxaanu codsanaynaa in nalaga yareeyooo dee raggaanu la mid noqono oo hadday raggii muruqyada waaweynaa ee xooga weynaa toban saacadood shaqaynaya dee annagoo dumarina balan tobankaa shaqaynoo wakhtigana isla eegaysanno mushaharkana isla eegaysana intaasay baryayaan ciidan baa lagu sii daayo hilifaha loo qaado dabeedna maalintaa waxay boolisku ka dileen boqol iyo sagaal iyo labaatan dumarah himbeer ah ayay dhulka dhigeen waxaa fursaddaa ka faa'iidaystay xisbigii shuuciga ahaa wakhti dambe ayay ka faa'iidaysteen waa kun iyo sagaal boqol iyo sagaalka dumarkii oo dhan bay abaabureena waxay idhahdeen meesha waa la idinku dulmiyey dee kollay u adiga garanaya raasamaaliyiinta iyo shuuciyintuna waa isku shidhaya meesha waa laydinku dulmiyo balaa idinku dhacdee mudaharaad sameeya mudaharaadkii baa la sameeyey maalintaa march la yidhaha sideedda march ayaa ololahaa dumarku ay isu bixiyeen iyagoo aada iyo aada u badan sidaa daraaddeed baa laga yara dabciyey wakhtigii dambe mar labaad bay haddana abaabuleen dabcan de galbeedku markaa uu isku xidhnaayo halkani waxay leedunbay halka kalena yahay ayay lahayd copenhagen meeshan la yidhaahdo ee caasimadda denmark ayaa haddana isugu yimaadeen dumar boqola oo ka yimi toddobiyo toban waddan oo galbeedka u badan iyaguna arrintiibay aada u diraaseeyeen weliba kuwayaalihii muuqmuuqday baarlamaanada ku jiray iyo maamulada iyo siyaasadda ayaa isu yimidoo cudulaa la muujiyey waxaynaga dhici ah arrintii mar saddexaad iyo mar afraadba way soo noqotay xuruubtii iyo dagaaladii ay caalamiga ku sheegeen iyagunbaa islaayeen markii ay dhacdayna dumarku way mudaharaadeen waxay dhaheen dumar badan baa ku dhintay oo laba milyan oo dumar ah ayaa lagu laayay markaana maarishtaa laftigeeday mudaharaadeen arrintii way sii socotay waxay sii socotaba ilaa united nationku maalintaa uu mar mar wakhtiyada ka midaba hal milyan oo dumari yurub iyo america isaga yimaada iyagoo mudaharaadaya oo ka warramaya dulmiga lagu hayo macnaa in laga daayo akhiiran waa tii kii loogu dugay qalinka ee loo aqoonsaday maalinkaasi inuu yahay alyowm alcaalami lixuquuqi almar'ati waasalaam maalinka nabadgelyada iyo xaqa dumarka la siinayo waaya way sii fara badantee waxba kusii dheeraan mayne waxaynu uga jeednaa uun maalinkaa xaguu ka yimi markiisa hore dee dad gaalo ahaayoo dumarkoodii dulmiyey buu ka yimi mushkilada innaga ayna haysatay iyo inoo taalla iyo waxaynu isdulminay toona ma aha laakiin dhibka yaallaa waxa weeye mar walba waxaa lagu iib keenaya oo lagu caalami garaynaya oo sanka lagaa gelinaya wax iyaga haystay dad madluumaad ahaa oo la dulmiyey ayaa wax iska dhiciyey laakiin nasiib wanaag inagu ma inaan dulmiyin dumarkeenne de dadkaa kale hadday isdulmiyeen hay iska daayaan iyagu innaga lama dulmiyin dumarkeenna xaqoodana waa siinaynaa markaynu taa leenahayna waxaynu u hadlaynaa ka muslimiin xaqa islaamka uu siiyey baynu ka hadlaynaa laba arrimoodna in la kala saaraabaa muhiimaho qofka haddii musli muslim iyo islaam baa kala jira qofkii islaamka ku abtirsanaya muslimka ahaa khalad wuu geli karaa laakiin islaamku waa diin macsuuma oo dhowrsoon oo muqadasoon khalad lahayn khaladka qofka muslimku uu sameeyo yaan islaamka loo nisbayn daama la fahmay masala waxaa la odhanaya dumarkii waa la dulmiyey kanaa la sameeyey kanaa la sameeyey tusaale ka bixi baa lagu odhanaya ayaad odhanaya markaa mid soomaaliyahoo islaam waxyaalaa la soo qaadanaya mid soomaaliya ama islaantiisii bukaas ama yidhi heblaayo waxaanaan sidan aan u galay ama dulmiyey baa la soo qaadanaya yaa akhirkani waa qof muslimoo khata'ayoo gef sameeyo aynu saxayno oo islaantiisuba waxbay dulmihi kartaa oo marba iyada qudhigeedu odaygii ku tacadiyaysa ama xaqiisii ha lumiso ama ha disho oo ha dakarto way dhacday le qaarkow kaga siiyaba way dhaceen maxaa haddaba loo waayay maalinta ragga welimaya taasi dhimanta maalinta ragga way dhimanta almuhim arrintaa kolka aynu soo ururinno waa mushkilad runtii iska ballaadhan taariikhdeediina aragtay halkay ka timid dad gaalaha oo isdulmiyebay ka timid innagu munaasabadda maalintan aynu ka leenahay waxa weeye ragga iyo dumarka iyo caruurta iyo odayaasha cid walba ku qawiya iyo ku daciifa maalinka islaamku uu siiye xaqooda waa maalinka aynu u dabaaldegayna labada ciidood waxaynu ku mahadnaqaynaa nicmat alislaam ciidda ciidulfidriga nicmatulislaam baynu ku mahadnaqaynaa ciidda ciidul adxaana waa sidaas oo kale marka maalmaheennu waa kuwa laakiin kuwaa kale iyaga halkaa iska dhiga idaafatan ilaa dalik waxyaabo fara badan oo lawaasin ah ayaa la xidhiidho oo dhex qaadaya oo ay ka mid tahay ragga iyo dumarkii aada isu dhex qaadaya qaawanaan mararka qaarkoodoo la dabaaldegaya imanaysa mukhaalafaad sharciyahoo la samaynaya taasina waa waxyaabaha sii dhibaataynaya ee arrintan sii xumaynaya marka cumuuman ciidaha dadkaasi ay leeyihiin ummadaha kale maaha dadka muslimiintii kuwii daba cararaya ee ku xiiqaya ee isku mashquulinaya maaha bal haddii aynu intaa kaga gudubno kollay qofka dee doonaya inuu arrintaas sii daraaseeyo wuu ka bogan karayaa waa akhriyi karayaa maraajicdee waxaynu u gudbi lahayn marka waxyaabaha akhlaaqiyaadka ah ee islaamku uu diiday in lagaga daydo gaalada namaadijkii iyo tusaalayaashii baynu soo qaadanayna waxaa ka mid ah altashabuhu bilmushrikiina fi dacwa aljaahiliya yeedhmada iyo baaqa jaahiliyadda oo gaaladu halkudhig ay leeyihiin ah in lagaga daydaa islaamku uu diiday dacwa aljaahiliya waa la yaqaanaa waa yeedhmadii aan islaam ahayn musalaxan iyo eray bixinta ah qur-aanka iyo xadiidku kusoo arooray aljaahiliya aljaahiliya berigii hore jahli iyo jahaale iyo jaahiliya baa jira laakiin mustalaxu ljahaala calaa wasni facaala nusuustaa bixisay marka waa mid aynu adeegsanayno aynu isticmaalayno sidaa daraaddeed baa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam asxaabta uu arrintan oo kale yeedhmada iyo baaqa jaahiliyada uu aada uga dardaaraya aad laba asxaabi baa isa seegay maalid maalmaha ka mid ah markaasaa midbaa midkii kale dabada ka dharbaaxay war yaadhaheen war hayaay buu leeyahy yaa reer muhaajiriina kii kalena yaa reer ansaareena nebigu muxuu ku jawaabay calayhi salaatu wasalaam bidacwa aljaahiliyati wa ana bayna ahurikum war yaadhaheen war ma yeedhmadii jaahiligeenu la soo noqonaa tollaa yaa reer hebela iyadoo aanan dhimaninba oo aan idin dhex joogo dacwaha fa innahaa muntinna war waa qarmuuna iskaga taga waa rasuulki ilaahay sal allahu calayhi wasalam iskaga taga buu leeyahy qabyaaladda iyo tollaayeyda iyo baroorteeda iyo yeedhmadeeda way uraysa rasuulku aad iyo aad ayuu afka uga dhowri jiray arrimaha laakiin ku ballaarinta arrintan urteeda iyo xumaanteeda iyo qarmuunkeeda sida baktiga inay u urayso oo afka ku ballaariyey musiibada iyo mushkiladda ay leedahay ayay tilmaamaysa haddii ummadaha qaarkood oo gaalada aad ka maqasho qabyaaladda waanu ka horumarno axsaab baanu leenahay oo doorashooyin baanu leenahay oo dimuqraadiyad baa jirta kamay horumarin kamay horumarina taxadkay ugu jirtaa oo way yaro farsameeyeenoo way qabsanayaan si kale haddii loo eegana nidaam dabaqaadunbaa loo sameeyey dabaqada koobaad dabaqada labaad dabaqadahaasunbaa qaarkood ku wareegaan madaxtimada qaarkoodna dhaqaalaha ku wareegaan qaarkoodna dhulka xaadhaha oo furinka ka urursadaanu meelaha kudaafadaha waa qabyaalad kale waxyaabaha uu islaamkeenu diiday in laga dayda nimankaas waxaa ka mid a allibaasu waziina allibaas waziina macnaha wixii isqurxina iyo dharka in laga dayda iyadana waa la diiday saa daraaddeed baa ilahay wuxuu idhi subxaana wa tacaala waa aayadda saddex iyo soddon suurat laxzaab isagoo la hadlaya dumarka muslimaadka ee wanaagsane cafiifaadka ah waqarna fii buyuutikun walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati luulaa guryihiinna ku sugnaada buu lahay oo ha isu qaawinina jaahiliyadii hore sidii ay u fayfaydan jirtay isu qaawinaysay ha isu qaawinina waa dhaqan kasta oo aan islaam ahayn jaahiliyadaa hore markay culamadu tafsiir sharxayaan waxay tilmaamaan gabadha oo gacmaha bannayn jirtay gabadha oo ilaa kubabka bannayn jirtay iyada oo madaxa bannayn jirtay laabtay bannayn jirtay si dahabkeeda iyo alaabteeda loo arkay tabaruj aljaahiliyati luulaa waa kaa isbannaynta noocaas waayo waxaa aayadda kale ay tilmaamaysaa yudniina calayhinna min jalaabiibihin jilbaabkooda dushooda ha ku sii daayeen iyo khimaarkii oo isagana dee la tilmaamayo in juyuubta iyo inta laabta la saaro sidaa daraaddeed ba abi hurayra waxa uu warinaya xadiid rasuul ka sugan sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu leeyay ina alyahuuda waalnasaara laa yusbiquuna fakhaalifuuhum hore aynu usoo marnay waa zayiga qurxinta libaaska shakliga tilmaanta uu qofku yeelanayo timaha bedelidooda markuu warramayay nebigu ibnu cabbaas waxa uu isaguna leeyahay laa tubdi lcawra walaa tastanna bisunnati aljaahiliya cawrada ha muujinin oo dhaqanka jaahiliyada ha qaadanin ibnu mascuud waxa uu leeyahy laa yushbihu zayu zay xataa tushbiha alquluub alquluub dharkaagu dharkooda yuu egaanin ilaan qalbigooda u egaan qalbigaaga kooda u egaanaya waxa muxsid mudan walaalayaal bal dadkeenna dib u eeg dadkeenna markaad dib u eegto xaalkoodu sida uu yahay aad baad u yaabi dumarka waxay xaraga ka dhiganayaan dhakadii in la qaawiyo shaarkii iyo surwaalkii ninkana la gashado ma dhacda amse ma dhacdo wax jiro wey gabadha hadday mutacalimadba noqoto ingiriisi iyo waxa ay ku yara hadasho xariifad noqon maysa ilaa ay koodh iyo surwaal tolato timahana gaabiso leannahu dadkiibay isu egaysiinaysa aad garanayso waxaa iska macruufoo jira ragga iyo dumarka iminka muwadaa iska socota gaaladun baa laga dayanaya in ninkiina isku dhajiyo dharkii gabadhiina haafkii isku dhajiso maalin dhaweyd nin baan aada uga yaabay igu ag tukanayo markaan ka yaabay surwaalkiisu sida uu yahay ugu dhegan yahay ayaa waxaan ku low samaxt malaa waxa fiicnay inaad in yar iska nafisiiso markaasuu iskartayo markaasuu i qoobkana kor baan uga qaadaa soo maaha saan ku idhi haa ku dar iyadana waaya markaa qofku dee rag iyo dumarba shardigani wuu yaallaaye shayga waa inaanu cawradaada jidhkii intuu tuujiyo aanu rag iyo dumar mid kastaba ha ahaadee hablaan yare iskuullada dhiganaya iyo bareefad dhag baa la isku wada siinaya markaa inantiiba way siniqsanaysa awrka marka seetada loo gaabiyo maxaa la ydhaa wuu siniqsanayaabaa la ydhaa dabarka wuu la boodaa seetada dheerna wuu ku socda laakiin markanuu loo gaabiyo seetadii wuu siniqsanaya marka inantiiba saasay taagantaha hadduu nin waalani ku soo baxo way ku faysaa uun ma carari karayso marka taa aynu dadka ka wacyigelinno sidoo kale walaalayaal garhka xiiridiisa nusuus aad u fara badan baa ku soo aroortay oo dhiiri gelinaysa in nebi maxamed looga egaado calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed looga egaado caaisha waxay ku dhaaran jirtay waladii zayana arijaala bilixa waxaan ku dhaartay ilaaha ragga ku qurxiyey garhka yaa garhkiiyo garhla-aanta yamaa quruxa dee ninku are waa ninka haybada leh ee isu baxay ee maragtay halkaa arrinkiisa marka laga eego la arkaya inuu kani rajul yahay caaisha saas waa dadkii fidrada saliimka lahaa ee saxiixa ah waxaa kale oo ka mida walaalayaal waxa la yidhaahdo cawradii bal waxaad arkaysaa nin dhar buu xidhan yahayoo surwaalkii hoos buu dhacaya shaarkiina kor buu usoo kacaya qaskii oo dabadii halkaa kasii jeexanta ayaa bannaan waanu kugu ag tukanaya maxaad tidhaahdaa siaad tidhaahdaa ma tii horead tidhaahdaa way burtee ka dabakaalay xaguuse ku labisanayaa matadambu kaa maqlaya waa dhib jira waa intii keliyahayd la asturi lahaaba waa moodo jirta oo filimada iyo waxa laga eegtaa dadkaa sufahada ah ee gaalada ayaa laga eegtaa markaa surwaalka xagga dambe loo yaraynaya loo yaraynaya ilaa uu salalka bartankooda ku dhaco waa tii aynu lahayn waxay u yaqaanaan yararka reer yurub heliqowbay u yaqaanaan waxaad arkaysaa nin baa wuxuu idhi mushkiladaha dadkii haysta markuu ka warramay malaa jamicii saa u eegay war waxaan arkay wuli dadkii oo lagu faygaray dadkeenniioo lagu faygaray baan arkay buu faygaray macnaha faygarku waxa weye ninkiibaa sii tukanayo warshadan ama kambanidan boodhkiisiibaa ayuu xayaysiinaya dhabarkiisa mararka qaarkood baa laga yaabaa waxaanu xagga hore kaga qoran ama xagga dambe kaga qorani cayba inay yihiin ama magacyo kristan iyo kiniisadeed inay yihiin dabeedna qofkii waxaan iskaga dhegan oo dhag uu iska xidho buluugunbu eegtay ama cagaar waxyala iskaga xidho waxaa boon qofku waxaan ku qoran meesha inuu iska akhriyo maxaa lagu xayaysiinaya waxaa lagu xayaysiinaya muxuu yahay waa qofkii muslimkaa ee tukanayay oo kambeni laga yaabo meel shaynu ku yaallo oo hadduu doono doofaarka iyo khamriga ibiyo xayaysiinaya waa arrin dhibkeeda leh dhallinyaradii waxaynu arkaynaa mushkiladaha haysta habkii socodka macnaha socodkii dee qofkii waxay markay yararkeenu ka yaabeen waxay yidhaahdeen kuwa soo xagaabaxa waa naafadii yurub bay yidhahdeen naafadii yurub macnaha waxay arkeen qofkii yaraa oo socodkiisii caadigahaa intuu ka tegay ismaroorinaya ismaroorinaya saa kol banan isu qaaday inan iyo inan mid kasta ahba markaasaa waxay yidhahdeen yurub buu ka yimi kusoo naafoobay waxay u qarinayaan wuu isyeelyeelayaao siloon buu noqday bay u qarinayaan waxaa ka mid a iyaduna dhallinyarada dee saaxiibadiin waa u sheegaysa ana halkan masjidka kuma arkaye dhabanada la xiirayo moodadiina ugu dhajisantahay halkaa ra-iislaa dushiisa ha laga waaniyo dhallinyarada aad in looga waaniyaa wanaagsan qofkii wuu fool xumaanaya dee dhanxiirkan jariiradda maxaa dhanxiir loogu sheegay ma ammaan bay uti dhanxiir dhanxiir waxa weeya waa shaydaan dhanxiir marka inankii labadan uu xiran yahay wax uga naseexeeyana ma hayo foolxumo tii u dambaysayna wuu maraya waxaa ka mid a waxyaabaha runtii dhaqanka iyo la xidhiidha tashaabahooda ummadaha kale arrimaha aan nidhaahna ee eray bixinta marka laga yimaado afkaarta iyo waxyaabaha kale eray bixinta war dadka iclaamiyiintaa waxaynuu sheegaynaa ama dadka madaxda ah ama dadka acyaanta ah ee la dhagaysto erayada gaaladu ay celceliyaan ama iyaga eray bixinta waa ama islaamka ay ku caayeen dee kadeh waa wax loo issamaystay in dadka muslimiintaa lagu bahdilo lagu xaqiro lagu caayo mustalax iyo eray bixin la soo sameeye wey oo ummada ka soo fulaya nin iclaamiya oo suudaan ayaa wuxuu lahaa waxaa laga doonayaa ninka iclaamiga ee warbaahin jooga ama wax dad gaadhsiinaya inuu noqdo gaidhkiibar oo kale macnaha ninkaa waashmaanka ah ee halkaa taagan waashmaanku wuxuu yaqaanaa guriga gudihiisa cidda laga doonayo ee la soo daynaya meesha laga jecelyahay iyo ka la odhanaya hebelma joogo ama wuu yaro maqan yahay wuu kala yaqaanaa dadku iishagelinaya marka qofkan wararka soo qaadaya ee idaacadda wax ka sii daynaya tv-ga wax ka sii daynaya wax sheegaya ama fagaaraha ka hadlaya waa inuu garan karaa erayga u qalma dadka muslimiinta ah ee laga sheegi karo ama lagu tilmaami karo iyo erayadu ay islaamku ku caayaan gaaladu marka wax fara badan oo runtii cudura ayaa jira kelmaduna dee wax badan bay u baahan tahay laakiin inaha aynu kasii tilmaamayna ee ugu muhiimsani inaha aynu sheegnay weeye subululwiqaaya haddii la eego iyo siyaabaha la iskaga ilaalinayo waxa weeye dadka muslimiinta ah oo la dhiso shakhsiga oo la dhiso qoyska oo la dhiso mujtamaca oo uu soo noqdo al-ictizaab biddiini wa bilislaam qofku inuu islaamnimadiisa iyo ku faano cisiga ay leedahay waman axsanu qawla miman dacaa ila allahi wacamila saalix waqaala inanii min almuslimiin inanii min almuslimiin waxay sheegaysaa qofkii oo leh anigu muslim baan ah cumar bnu khaaab wuxuu leeyahy naxnu qowmun acazana allahu bilislaam wamataa ibtaqayna alcizata min hayrihi adallana allah annagu dad baanu nahay haddaan muslimiinta nahay namaadijoo tusaale ah oo ilaahay islaamka ku ciseeyey mar kasta oo aanu cisiga ka raadina meelahaan islaamka ahayna ilaahay wuuna duleeyaa waa cumar binu khadaab raggii jaahiliyadii hore soo maray jaahiliyada kalena ay u muuqato macaankii islaamka dadka dhadhamiye weeye cumuuman waynu soo ururinaynaa ilaahay baynu ka baryaynaa inuu inhanuuniyo laakiin mas-uuliyad weyn baa ina saaran waxaynu doonaynaana waxa weeye dadka muslimka ah oo diintoodana u soo noqda iskuna kalsoonaada inhizaam inhizaam baa ku dhacay dadki macnaha way isasaluugeen iyagiibaa isqawaday diintoodiibay ay qawadeen imbihaar baa ku dhacay lilxadaara alqarbiya ummadaha kale iyo dhaqdhaqaaqa ay sameeyeen iyo horumarka ay muujiyeen iyo xoogaaga adduunyadaah ay qabsadeen baa qalbiga ka tego markaasa yidhahan wallaahi kuwa ah caqliga waxaa sameeyey inaanu mudnaynba in laga hadho in lagu dabagooo lagu daba dhinta wey marka cisigeenni inuu ilaahay inoo soo celiyo aynu weydiisanaynaa laakiin ammaanadaa dareenkaana ha la qabo dee tusaalaha wanaagsanna ha la noqdo wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakatu